شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول- قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من ذلك ثم ما بعد إن شاء الله تعالى وإسحسوسين ير Een, waxaa la yidhi maalinta jumcaha luqadda af soomaaliga dadka ku hadla een, ha la isxasuusiyo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaana la yidhi hala dib ha loo bilaabo tafsiirkii sanawaadka hore la akhri jiray laba jus baan akhrinayna maleynaya dhowr sano Een, suuratu taxriim ha laga bilaabo marka suuratu taxriim baan akhrinaynaa insha allahu tacaala saasaan u soconaynaa waxaan isku daynaa inaanu juska aan dhammayno insha allahu tacaala Een, suuratu taxriim waxaan isku dayna inaan soo gaabino insha allahu tacaala oo inaan faahfaahin dheer aynaan gelin suuratu taxriim waa suura madaniya weeye waxay nebiga ku soo degtay sala allahu calayhi wasalam intuu u hijrooday madiine ka bacdi suurka madanigii waxay caan ku yihiin waxay ka hadlaan waa arrimaha bulshada iyo axkaamta shareecada wey suurka makigiina waxay caan ku yihiin inay ka hadlaan usuululiimaan iyo caqiidada ilaahay qiyaamaha naarta jannada kuwa inay ka hadasho wey usuululiimaan inay ka hadasho suuraddan waxa ay ku bilaabmaysaa arrin cajaa'iba oo muhiima u ah arrimaha qoyska waxaana la dhahdaa sabanusuulkeeda laba shayba culimmadu way sheegaan iyo ka badan laakiin waxaa ugu caansan oo ay dhahdaan culimmadu sababu nusuulkeeda waxaa ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu qabay xaasas badan sida aad la socotaan xaasaskii uu qabay nebigu calayhi afdal asalaatu wasalaam mid ka mida waa xafsa binti cumar ibnu alkhataab xafsa binti cumar ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xaasaska midba wuxuu siin jiray maalin buu siin jiray oo iyadaa maalintaa iska lahayd xafse maalinteedii ayaa xafsa waxay ka idan dalabtay nebiga sala allahu caleyh wasalam inay reerkoodii iyo aabbaheedii inay soo booqato nebigu wuxuu u fasaxay calayhi afdal asalaatu wasalaam inay soo booqato ay fasax tahay laakiin gurigii xafsa isagii oo jooga ayaa nebigu wuxuu u yeedhay addoontiisii maariyat alqibdiya waad garanaysaan maariya umu ibraahim ee ibraahim wiilkii nebiga sala allahu caleyh wasalam dhashay ayuu u yeedhay nebigu sala allahu caleyh wasalam nebiga iyo maariya waxaa dhex maray nin iyo xaaskii wixii dhex maray baa dhex maray sababta waa xaaskiisii wey yacni waa addoontiisii wey nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo maariya waxay isku arkeen oo ay maaragtay oo ay ku kulmeen waa gurigii xafsa maalintii waa maalintii xafsa guriguna waa gurigii xafsa xafsa way soo noqotay nebigii iyo maariya oo meeshii jooga bay u timid dabeetoonana way fahamtay way ashkatootay markaa nebiga sala allahu caleyh wasalam oo ay u calacashay waxay tidhi yaa rasuul allah fii beyti ma- ma- gurigaygii iyo maalintaydii iyo furaashkaygii ayay waxaan ka dhaceen way calaacashay dabeetoona nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi maariya waan iska manciyo waan iska xarimay dib ugu tegi maayo laakiin arrintaa aan kuu sheegay cidna ha u sheegin arrintaa aan kuu sheegay cidna ha u sheegin ayuu nebigu yiri sala allahu aleyh wasalam xafsa arrintii waxay u sheegtay caaisha way farxday sababtoo hinaasaha ilaahay baa haweenka ku abuuray arrinta way ka hinaasootay arrintii way ku farxday dabeetoonana caaisha oo ay jaar ahaayeen saaxiibna ahaayeen labadooda aabbana ay saaxiiba yihiin ayay arrintii ku taabatay arrintii inay fashilisay oo sirtii bixisay ilaahay baa nebiga sala allah alay slam u sheegay markaas waxaa lagu yidhi nebiyow arrintii gabadhii way warrantay saasayna ku warrantay nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa ruux xishood badan oo xurmo badan oo dadka aada u ixtiraama wuxuu u yeedhay xafsa arrintii badh buu daaha uga qaaday oo u tilmaamay wuxuu dareensiiyey arrintii inay fashilisay oo sirtii ay bixisay arrinta barhkeed buu sheegay barhkii kalena waa ka qariyay nabigu sal slam kumuu kalax tegin waana sida nebiyada lagu yaqaano wey nebiyadu waa aadaab meedhan wey ta nebiyullahi yuusuf qisadiisa markaad eegto waa idinka arkay markuu tilmaamaya uu leeyahay ninkii ninka riyoonayey udkurnii cinda rabbika markaad baxdo ninka boqorkaa u sheeg muxuu odhanaya maa baalu niswati alatii qadacan maxay haweenkii gacmaha isgogooyey arrinkoodu muxuu yahay buu odhanaya haweenkii gacmaha isgogooyey arrinkoodu muxuu yahay wuxuu rabaa gabadhii laga kari waayey ee daba oroday ee maaragtay soo qabsatay inuu dhaha arrinteedu maxay tahay calaamo lagu gartuu tilmaamaya markaa ma raba inuu dhahdo warba gabadhii la iga kari waayey ee markaan diiday jaalkan ay keentay ee isoo xidhay bal ka warrama ma raba inuu qaabkaa idhahdo lidaalika mufasiriintu waxay dhahdaan uu ishaaray ishaare wax lagu garanayo diirka kamuuna qaadin muuna diirka ka qaadin bal walaalihii markii ay u yimaadeen ee maarata walaalihii xasday ee ceelka ku riday markii ay u yimaadeen iyagii oo qaxa oy masar ugu yimaadeen muxuu odhanayaa nebiyullahi yuusuf qaabka hadal ku tacbiiranayo expressionkiisu waa maxay wuxuu odhanayaa lamaa nasaga shaydaanu beynii wa beyna ikhwatii markii uu shaydaankuna kala dhex galay anigii waa lalahay oo isaga ceel baa lagu riday arrintan waxbuu ku lahaa isagu yani kaanaba inuu wuxuu cabirayaa kaanaba inuu dembiga isna wax ku leeyahay iyaguna muu odhan waagaad ceelka igu rideen mu unan odhan lidaalika nebigu sala allahu aleh wasalam hadalka si asluuba oo latifan oo aada u qurux badan oo xurmo ay ku jirto ayuu gabadhii u tilmaamay arrinta inay maartay kabacdi gabadhii ilaahay subxaana watacaala waa waaniyey caaisha iyo xabsa taas horta waa qiso oo ta waxaa la dhahdaa waxay ku saabsan tahay waa qisadaa maariye nebigu sala allah alay slam iska xarimay ayaa nebiga lagu canaaranayaa oo laleeyahay waxaad ku dhacday waa khilaafu lawlaa dembi ma aha laakiin waa khilaafu lawlaa sidii lagu habboonaa si aan ahayn baad ku dhacday oo laga habboon yahay nebigu sala allahu alay slam dembi kuma dhaco markaa nebiga waa lagu canaaranayaa sala allahu aleyh wasalam markaase weliba loo tilmaamayaa isagoo sida loo canaaranayaana waa si latifan oo qurux badan oo aada u wanaagsan oo oo aad ku doondo aada moodo inay ludfi iyo jacayl uu ku jiro yaa ayuha nabiyu baa laga cabiraya markaasa wallahu hafuuru raxiim waxaa laleeyahy ilahay baa subxaana wa tacaala ku dhaafay taasi waa qiso qiso kalena waa la sheegaa oo iyadana saxiixa waxa weeyaan nebigu sala allahu aleh wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu soo mari jiray casarba haweenkiisu horta soo mari jiray nebigu sala allahu aleh wasalam maalin maalmaha ka mida waxa uu soo maray nebigu zaynab binti jaxsh oo xaaskiisii ahayd markii uu soo maro zaynab wuxuu ka cabi jiray malab aada u macaan oo udgoon ayuu ka soo cabi jiray caaisha iyo xabsana malabkaa ma hayan iyo haweenka kale arrintaas waxoogaa qiiray ku kicisay nebigu sala allahu alay slm halkaasuu wax macaan ka soo cabaya innagana waxaan hayno ma hayno nebiga seen ka yeella arrintan maxaa ka yeella way shireen xabsa iyo caaisha waxay dhahdeen arrintaa aan idhaahna nebiga sala allahu alay slam nebigu dhammaantii udgoon buu ahaa afkiisu udgoon buu ahaa waxaa ka soo baxaya udgoon buu ahaa wax wada cajaa'ib ahaa nebigu sal ly slm wada udgoon oo dahiran yaa rasuulallah makaafiir baa kaa soo uraya waa geedaan urkiisu aada u fiicnayn oo shinnidu intay cunto ay ku das geedkaasaad moodaa xoogaa inuu kaa soo urayo aan nidhaahno nebigu markaa ha ka booda malabka tii markii ay ku tashadeen buu ilaahay subxaana wa tacaala markaa way u yimid nebigu sala allahu alay slam xaasaska midkood wuxuu u sheegay arrintii waxay u sheegeen arrintii oo yidhahdeen geedkaasaa kaa soo uraya dib malabkaa uga cabbi maayo laakiin inaana cabaynin cidna ha u sheegin yacni waa sir arrintii labadoodii baa aduu calaa kulli xaal isu sheegay taana waa lagu canaananaya baa la dhahay waa haweenka waa la saxayaa haweenka nebiga sala allahu aleyh wasalam labada qisaba culimmadu way sheegaan suuraddu waxaa kaloo ay ka hadlaysaa in dadka muslimiinta waalidka iyo zawjka ninka inay saaran tahay mas-uuliyad culus oo amaama allahi subxaanahu wa tacaala ay saaran tahay inuu xujada u gudbiyo caruurta oo xujada inuu saaro oo usuululiimaan inuu baro aslulcaqiida inuu baro in isaga laga rabo taana way ka hadlaysaa waxaa kaloo aakhirka suuradda ku gabagaboobaysaa waxa weeyaan in nin gaalo oo aan ilaahay aaminsanayn rasuulkiisa aan aaminsanayn cid uu qaraabo la noqdaa inaanay waxba u tarayn inaad nebi qaraabo la noqoto haddii iimaan lagaa waayey inaanay waxba ku tarayn mid ka sokoyana iska baddaa gaal inaad qaraabo la noqotaana inaanay waxba ku yeelaynin haddaa adiga iimaan lagaa helo lidaalika buu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku gabagabeynayaa laba tusaale oo cajaa'iba laba nebi xaasaskood oo gaalo a buu ka hadlaya nebigu ilaahay subxana wa tacaala waa laba nebi xaasaskoodana waa gaalo waxaa laga hadlayaa oo kale gaalnimada xaaskoodu gaalo yihiinna nebiyadaa waxba u dhimi mayso waaba ambiye wey waxaa kaloo tusaale loo soo qaadanayaa fircoon oo ilaahnimo sheegtay xaaskiisa oo mu'minada oo iyadoo adduunyada joogta janno loo maaragtay jannada guri looga dhisayna tusaale loo soo qaadanaya yani fircoon xaaskiisii qaraabanimadeedii waxba mayna yeelin kuwii nebigu uu qabayna nebiyadu ay qabeenna qaraabanimadii waxba umayna tarin lidaalika nebi maxamed sala allah alay slam ruuxu inuu qaraabo la yahay wax way u taraysaa oo aalubeyt buu noqonaya haddii iimaan laga helo se hadduu gaal noqdo wax allaaliya waxay u taraysaa ma jiro low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatu lasalla almusalli cala alghaawi abilahabin waa kii ahay yani inanka haddaad tidhaahdo qaraabada nebigo dhan baan ku sallayaya oo aan u ducaynaya dee abulahab baa soo gelaya oo kii ibn qayim aljawsi lahaa calaa kulli xaal suuradda aan akhrino insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha annabiyu ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annabiyu nebiyow kii aan ku nicmaynay aanu ku sharafnay risaalada iyo shariicadow lima maxaybaad tuxarimu isaga xarimaysaa maa shaygii axalla allaahu alla uu kuu xalaaleeyey laka adiga tabtagii xaal aad tahay mid ku raadin iska mancintaa iyo iska xarimiddaa mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli ahaanshahooda wallaahu alle hafuurun kii dhaafid badan weeye khilaafulawlaha aad ku dhacday kii ku dhaafay weeye raxiimun oo naxariis badan taxriimkani maaha taxriimkii tashriic ahaa maaha maaha macnaheedu maxaad isaga xarimtay oo taxriimkii tashriic ahaa maaha yani xaaraan bay iga yihiin sida doofaarku xaaraan inagoo kale maaha ee wax taxriimka waxaa loo jeeda waa mancin maxaad isaga manciday wey lidaalika qofka hadduu yidhaahdo wallahi inaana beriis cunayn oo uu cuno ama xaaskaga inaana u tegayn oo u tago dhaarfurid baa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay jumhuurulculamaa waxay qabaan in looga baahan yahay kafaara gud toban miskiin in wax quudiyo maarata ama saddex maalmood soomo saasaa looga baahan yahay marka ilahay wuxuu ihi yaa ayuha annabiyu nebiyow lima maxaybaad tuxarimu isaga xarimaysaa oo isaga mancinaysaa maa maariya aad isaga mancinaysaa ama maa malabkii aad isaga xarimaysaa axalla allaahu alla uu u xalaaleeyey laka adiga alla uu kuu xalaaleeyey tabtagii xaal aad tahay mid ku raadin iska xarimidda mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli ahaanshooda aad ku raadin wallaahu alle hafuurun kii dambi dhaaf badan weeye raxiimun oo naxariis badan qad farada alla wuxuu idiin sharciyeeyey qad farada alla wuxuu idiin cadeeyey qad farada alla wuxuu idiin jideeyey allaahu alle lakum idinka taxillata aymaanikum dhaarfurayowgiinni buu alla idiin cadeeyey dhaartiinnii sidaad uga xalaal noqon lahaydeen buu alla idiin cadeeyey oo alla idiin sharciyeeyey oo ilahay baa subxaanahu watacaala waa kii ilaahay lahaa fakafaaratuhu icaamu casharatu masaakiin من أوصد ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إلهي سبحانه وتعالى marka way nucday xaaskayga u tegi maayo haddaad tahdo waanad ogtahay nebigu sala allahu alay wasalam inuu bil ka dhaartay xaasaskiisa inuu bil marka dhaartay nebigu sala allahu alay wasalam wallaahu alle mawlaakum waa hiliihini kii idiin gargaarayay weeyaan kii ilaahay idiin gargaaraya weeyaan wuxuu idinku gargaarayaa wixii maslaxadiinna inuu idin tusaaleeyo inuu idin ilaaliyo waxaad naar ku tegi lahayn idinka ilaaliyo wallaahu alle alcaliimu kii cilmiga badnaa weeyaa ee ogaa wixii masaalixdiinnu ku jirto alxakiimu kii falkasanaa weeyaan ee idiin jideeyey wixii masaalixdiinnu ay ku jirtay wa id wakhti ka sheekee asara uu ku siraystay annabiyu nebigu ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood xadiidan war falammaa goortii nabba'at ay sheegtay bihii warkii ay sheegtay tii lagu siraystay wa adharahu allaahu alla uu muujiyey calayhi nebiga korkiisa warkii uu muujiyey carafa nebigu uu garansiiyey bacdahu barhkii wa acrada waana ka jeesaday can bacdin barhkii kale warkii gabadhii kuma sii wada daynine barh buu uu sheegay uu yihi saasaa tamaysay warkii oo dhan hoosta kama xaabin saasaa tamaysay oo saasaa tamaysay oo saasaa tamaysay oo saasaa tamaysay lama dabagelin waxay wax ku fahantaa loo sheegay inay sirtii bixisay wa acrada waa ka jeesaday can bacdin barhkii kale falammaa goortii nabba'a uu u sheegay haa iyadii bihii warkii uu sheegay nebigu sala allahu calayh wasalam qaalat waxay tidhi mankeebaa anba'aka kuu sheegay nebiyow haadaa warkan yaa kuu sheegay yani caaishan baa kuu sheegtay anu caaishan baan u sheegay warka yaa kuu sheegay nebigu inaa warkii fakiyey yaa kuu sheegay falamaa goortii nabba'a uu sheegay haa gabadhii uu warkii u sheegay bihii warkii uu sheegay qaalat waxay tidhi man keebaa anba'aka kuu sheegay haadaa warkan yaa ku soo gaadhsiiyey nebiyow qaala wuxuu yidhi nabba'anii waxaa ii sheegay alcaliimu kii cilmiga badnaa alkhabiiru ee xogogaalka oo allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ii sheegay subxana wa tacala waa waxy shib bay tiri marka fowqa sabca samaawaat baa liiga waxyooday maogtay nebiga sala allahu aleyh wasalam waa mucjizo yacni maxaan hadda aan kala yaabaynaa in nebiga sal alla alay slam laba haweena waxay ku sheekaysteen in korka looga sheegay nebigu sala alla alay slam dadka u tashada iyo dadka hadallada qaarkood ku hadla waxyaaba badan bal janno iyo naar aynaa arag buu inooga warramay nebigu sala alla alay slam suma marka heybka wuxuu alla ka ogeysiiye nebigu waa ogaa wixii alla uu ka ogeysiiye wey laakiin si mutlaqa uma ogeyn halkan waa la canaananaya waxaa la leeyahay labadan xaas qalbigiinay way weecdeen labadiinni qalbe way weecdeen oo waxay ka weecdeen wixii wanaagsana ee nebigu jeclaa haddii aad toobad keentaan saasaa idin khayr badan saasaa idin khayr badan haddii kalena ilaahay wuxuu idinku bedelayaa nebiga sala allahu aleh wasalam oo nebiga loo guurin kuwo muslimiina oo idinka idinka khayr badan oo muslimiina oo mu'miniina oo qaanitiinoo ilaahay ateeca oo toobadkeen badan oo soomid badan oo garoobbo iyo iyo bikrooyin ah ayuu ilaahay u guurinayaa nebiga sala allahu aleh wasalam hadalkaana waxaa yidhi waa muwaafaqaati cumaroo cumar bnu khataab baa marka hore wuxuu yidhi haddii aad haweenyahu joogi weydaan wallaahi waxaa haweenka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo guuri nebiga sal ly slm hadduu idin furo kuwo idinka khayr badan oo hogaansameyaal ah oo mu'miniin oo qalbigooda iimaanku uu degay oo noqosho badan alla u noqosho badan oo soom badan oo garoobo iyo hayibaad ba isugu jira haweenka nebigu intaas ka koobnayd hayibaad oo garoob iyo maarata iyo bikrooyin kuwaasaa loo guurin buuri markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala fooqa sabca samaawaat nebiga uga waxyday waa hadalkii cumar muwaafaqaat cumar meelo badan buu qur-aanka cumar waafaqay laakiin looma guurininoo iyagaa u khayr badan saa daraaddeed culimmadu waxay dhahdaan maadaama uun looba guurinin iyagaa u khayr badan nebiga sala allah alay slam waxaa la yidhi markaa ilaahay wuxuu yidhi in tatuubaa haddaad toobad keentaan caaisha iyo xabsooy in tatuubaa haddaad toobad keentaan ilallaahi oo alla u soo noqotaan xaqadanan khayrun lakuma saasaa idin khayr badan waa la xadfay in tatuubaa haddaad toobad keentaan ilallaahi alla u toobad keentaan ood u soo noqotaan faqad saqad way weecatay quluubukumaa qalbiyadiinni way weecdeen oo wixii nebigu jeclaa way ka weecdeen wain tadaaharaa haddaad isu kaashataan calayhi dhibka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii nebigu uuna jeclayn haddaad isu kaashataanna fa ina allaha alle huwa isaga mowlaahu hiilihiisii a wa jibriilu jibriilna waa hiilihiisii wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda wan wanaagsanna waa hiilihiisii waalmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa kadib dahiirun waa kuwii kaalmayn taasi waa tafsiir haddii la doonana culimmada qaar ba waxay dhahdaan kala goo oo waxaa ha isku wada cadfin oo ha odhanin fa ina allaha huwa mowlaahu halkaa ku jooji markaa jibriil mubtade cusub ka dhig oo ilaahay ha ku cadfin kuwan oo dhan ha odhanin waxaa hiilihiisia ilaahay iyo jibriil iyo maaragtay muslimiin mu'miniintii ha odhanin ee ilaahay subxana watacala intaa jooji so waxaa tahdaa fa in tatuubaa haddaad toobad keentaanood alla u soo noqotaan in tatuubaa haddaad toobad keentaan ilallaahi alle xaggiisa u toobad keentaan faqad saqad way weecatay quluubukumaa labadiinnii qalbi way leexdeen oo waxay ka leexdeen wixii alla subxaana wa tacaala uu jeclaa wixii nebigu sala allah alay slam uu jeclaa wain tadaaharaa haddaad isu kaashataan calayhi nebiga sala allahu calayhi wasalam korkiisa iyo dhibkiisa aada isu kaashataan fa ina allaha alle huwa mowlaahu isaga ah hiilihiisii halkaa markaad ku joojiso waxaad ka dhigtaa dabeetona mubtade cusa bilow wa jibriilu jibriil waa hiilihiisii wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsanna waahilihoodii waa hiilihiisii waalmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa kadib dahiirun way kaalmaynayaan maxaad u malayn markaa ilaahay hiilihiis ilmaha alla subxana wa tacala siduu alla u hiiliyo iyo makhluuqaadku siday u hiilinayaan waa laba kala duwan wey waa laba kala duwan waad ogtihiin say u kala duwan yihiin casaa wuxuu mudan yahay casaada ilaahi subxaana wa tacaala waa dhab casaa wuxuu mudan yahay rabbuhu rabbigii in طallaqa kunna hadduu idin furo an yubdilahu inuu ugu bedelo aswaajan xaasas khayran minkunna idinka khayr badan muslimaatin oo hogaansamayaal ah mu'minaatin oo alla ateecid badan qaanitaatin soo noqosho badan qaanitaatin mu'minaatin oo iimaan badan qaanitaatin oo alla adeecid badan taa'ibaatin toobad keen badan caabidaatin cibaado badan saa'ixaatin soon badan hayibaatin oo garoobi ah wa abkaaran ama bikrooyina waa laydinku bedeli laakiin maadaama loogu bedelin waxa weeyaan wax ka khayr badan iyaga ma jiraan aayaddan ilaahay wuxuu ka hadlayaa subxaana wa tacaala mas-uuliyadda inaga saaran inaga caruurteenna iyo ehelkeenna iyo dadka kale muslimiintaaba caam ahaan iyo bashariyada caam ahaanba oo ah intii aad naar ka badbaadin karta inaad ka badbaadiso oo risaalada aad gaadhsiiso adiga halkan kuma aadamanin adduunyadan doonistaada kagana tegi maysa doonistaada waxaad ku timid doonista ilaahay waxaanad kaga tegaysaa doonista ilaahay subxaana wa tacala waad tegaysaa saas daraaddeed in dadku naar ka badbaadaan ayaa muhiima ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliyo rasuulkiisa rumeeyayow quu ka dhowra quu ka badbaadiya anfusakum naftiinna waahaliikum iyo eheladiinna naaran naar ka badbaadiya waquuduhaa uu shidaalkeedu yahay annaasu dad waalxijaaratu iyo dhagaxaan calayhaa oo maamulayaasheedu ay yihiin malaa'ikatun malaa'ig khilaadun qalqallafsan oo naxariis daran oo qalbi adag shidaadun oo ad adag oo xoog badan laa yacsuuna aana caasiyaynin allaaha alle maa shaygii amarahum uu amro wayafcaluuna waxay samaynayaan malaa'igtaa qalqallafsani maa shaygii yu'maruuna alla uu amro nin walba hadda iska badbaadi ilaahayna wakiilaha subxana wa tacaala gaalada lahaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam somahayn antum lahaa waariduun antum idinku lahaa naarta waariduuna waad ku aruuraysaan xasabu jahannam ciyaadan billahi min dalik maalinta qiyaamaha marka la tago waxaa loo sheegayaa gaalada laleeyahay wax cudurdaaranina hadda qofka hadda cudurdaar waa laga aqbalaya toobaddu way furan tahay haddaad zino khamri been xan waxaad ku dhacdayba hadda way furan tahay midla zabad albaxr hadday tahay waa furanta hadda toobaddu laakiin markaad dhimata kabacdi baan toobad keenaya ma jirto halkan waxa weeyaan waa daarulcamal daarulxisaab baa taa la yidhahda ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina kafaruu kuwii gaaloobayow laa tactadiruu ha cuduru daaranina alyowma maanta oo ha maalintii qiyaamaha inamaa wax kalaba maahee tujsowna waxaa laydinku abaalmarin maakii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala laydin dulmi maayo laa yakhaafuuna dulman walaa hadma masabidaad iyo dulmina ka cabsan maayaan wax la saaraya ruuxa ma jiro intii adu aad ahayd muy ilaahay aayad kale waa kii lahaa jazaaan waa abaalmarin wifaaqan waafaqsan camaladoodii adduunyada waxa weeyaan ruuxii wixii uu isagu kasbaday unbaa maaratay ka bacdi ilaahay subxana wa tacala wuxuu inoo soo bandhigayaa inta aan nool lahay inaan toobo baraxla inaan la nimaadno toobo xareeda inaan la nimaadno toobo saafi inaan la nimaadno toobadduna shuruud bay leedahay toobaddu shuruud bay leedahay maalan qofku isagoo dembigii ku jira inuu dhahdo waan toobad keenaya ama samaynayo waan samaynaya ka bacdi baan ka toobad keenaya taas ma aha maarata toobad maaha may waan iska samaynaya imika laakiin waan ka toobad keeni doonaa waan samaynaya waan ka toobad keenaya marta astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah su ku tashanaya inuu haddana marka la sameeyo waxaa ka waa inuu ka murugaysan wixii uu sameeyey waxaa laba ah inuu go-aan ku gaadhsan yahay inuuna dib ugu noqonin inaanu dib ugu noqonin inaanu dib ugu noqonin haddii xaq bini aadan ay tahayna xaqi bini aadanka inuu u celiyo haddii uuna garanayn bini aadanka meel uu ku maqan yahayna ruuxii waa inuu sadaqeeyo wixiisii uuna cunin maalan nin buu waxoola ka dhacay garan maayo ninkii meel cid uu ahaa iyo si uu ahaa garan maayo ninuu buu waxoola ka dhacay ama waxadayba xoolaha u sadaqadee ruuxaas xoolaha u sadaqade haddaadan garanayn meel alla meeluu joogay si aad ku raadisay haddaadan garanayn dadka wax badan baa ku kala maqan runtii ilaahay baana u kala garqaaday marka tan tooba ina faraysa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya rasuulka rumeeyeyow tuubuu u toobad toobad keena ilallaahi alle towbatan toobad nasuuxan oo badhaxla towbatan toobad nasuuxan oo xareed ah oo saafiya casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin an yukafira inuu dhaafo cankum xaggiinna inuu ka dhaafo sayi'aatikum xumaayaashiinni oo wayudkhilakum uu idingeliyo jannaatin jannooyin tajri ay roori min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal haddaad doonto halkan ficil qadir oo waxaad tahdaa udkur waxaad ka sheekaysaa yowma maalin laa yuqsi illaahu alla uuna hoojinaynin annabiya nebiga uuna hoojinaynin waaladiina kuwii uuna hoojinaynin aamanuu rumeeyey macahu ee nebiga maciisa ahaa haddaad doontana ku tacluuji wayudkhilkum wayudkhilukum wuxuu idingelin jannaatin jannooyin tajrii ay roori min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal yowma maalin laa yuqsi illaahu alla uuna hoojinaynin annabiya nebiga waaladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey macahu nabiga maciisa nuuruhum nuurkoodu yascaa wuxuu socon bayna aydiihim hortooda wa biaymaanihim iyo midigtooda yaquuluuna waxay odhan rabbanaa rabbigayow atmim noo dhammaystir lanaa annaga nuuranaa nuurkayaga wakfir noo dembi dhaaf lanaa annaga dunuubtayadii noo dembi dhaaf waxaa la ydhahdaa atmim lanaa waxay u leeyihiin sida suurat alxadiid oo kale maalan meesha dam baa laga dhigaya sida loo socdo mugdi baa la gelaya marka meesha maxsharka loo socday dam waxba la arki maayo nin walba waxaa u iftiimaya markaa waa xubnihiisii iyo camalkiisii baa u iftiimaya qofka mu'minka waa taqaanaanoo adduunyada qalbigiisu waa nuur allahu nuuru samaawaati maala nuurihi ka mishkaati waxaa lagu magaceeya aayaddaas suuratu nuur waa qalbiga qofka mu'minkaa wey lidaalika marka meesha dam laga dhigo dam laga dhigo gaaladu nimankii gaalada ahaa iyo munaafiqiintii iyo waa wareeraya waa kuwan odhanaya noo suga naltamis minku aan idinka qaadana nuurka qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinu markaa waa meel maarata meel cabsiyeed weeye ilaahayba baryayaan waxa ilaah ilaahu annaga nuurka iyaga noo dhammaystir nuurkaadaasaanay ku soconayaan iftiinkooda ay ku soconayaan nin walba isagaa iftiimaya yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow atmim noo atmim u dhammaystir lanaa annaga nuuranaa nuurkayaga wakfir lanaa oo noo dembi dhaaf xumaanooyinkayagii innaka adigu calaa kulli shayin shay la kasta calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirunkii awoodaa tahay aayadahan soo socda ilaahi subxaana wa tacaala nebiga waxaa lagu boorinayaa gaalada inuu la dagaalamo munaafiqiintana la dagaalamo gaalada waxaa lagula dagaalamaya waa bisilaaxi iyo wa bilxuja hub iyo xujo iyo in loo cadeeyo xaqa wey munaafiqiintana waxaa lagula dagaalamaya xujo in lagu oogo oo xaqa loo cadeeyo wey oo xujada lagu oogo waayo munaafiqiintu way ka liitaan gaalada iyagu waa dad qarsaday waxoodii waa isku mid laakiin nin waa fulay wixiisii qarsan maaratay sheegan waayo wey ninkana wixiisi waa la soo bambaxay ninka la soo bambaxay isaga hala dilo hub ha lagala hortago laakiin kan isqarinaya xujada ha lagu oogo oo ha lagu dul akhriya aayaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annabiyu nebiyow jaahid la jihaad alkufaara gaalada la jihaad oo hub iyo xujo kula dagaalan waalmunaafiqiina iyo munaafiqiinta waqlud ku adkow calayhim korkooda oo ku qallafsanow wa ma'waahum hoygooduna wuxuu noqon jahannamu jahannama wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaado suuradda waxay ku dhammaanaysaa waa labadan ayadoodoo soo socda saddexdan ayadoo soo socda saddexdan ayadooda waxay ka hadlayaan inaad ruux wanaagsan qaraabo la tahay haddii aad mu'min tahay wax way ku tari kartaa wa kaana abuuhumaa saalixa aalibeytka nebigu sala allahu aleh wasalam waxbay u taraysaa inay aalibeyt nebigu sal ly slm qaraabo layihiin sharaf bay ku leeyihin way nagaga wanaagsan yihin way naga wanaagsan yihin laakiin ruux gaala cidda doonto aad qaraabo ahaataana waxba ku tarmayso nebiyullaahi ibraahim aabihii waa gaal nebiyullaahi nuuxna wiilkiisa gaal baha innahu leysa min ahlika baa layidhi luudna waaba xaasaskiisa ta laga hadli doona waa luud nuuxna xaaskiisii waa laga hadli doonaa waa laga hadli doonaa fircoon xaaskiisana waa ahlujanna bal maqluubkaa ka war nebiyullaahi nuux oo rasuul ah xaaskiisa inay ahlunaar tahay fircoon xaaskiisa inay ahlujanno tahay markaa meesha waxa weyaan kullu nafsin bima kasabat rahiina daraba wuxuu cadeeyi ama daraba wuxuu yeelay ama daraba wuxuu ka dhigay allaahu alle maalan tusaale liladiina u sugnaaday kuwii kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin oo xaaskii nuux ah wa imra'ata luutin iyo xaaskii luud kaanataa waxay ahaayeen labadaa haween taxta cabadayni kuwa ku hoos jira laba addoon min cibaadina oo addoomadayadii ka mida saalixayni wan wanaagsanaa fakhaanataahumaa way khayaameen labadii haween waxay khayaameen labadii nebi khayaamadaasi maaha khayaamatulfiraash maaha furaashkay ku khayaameen maaha iyo zino iyo foolxumo maaha ee waa khiyaamat diin wey diintay ku khayaameenoo nebiyadii way khilaafeen wey way khilaafeen iyagu gaalay ahaayeen munaafiqiin bay ahaayeen nebiga ambiyada colaad bay u hayeen wuxuu nebigu wada cagsigii bay wadeen laakiin ma aha furaashkay ku khayaameen maaha nebi ma guursado naag faasiqada ma guursado naag faasiqada markaa fakhaanataahumaa waxa weeyaan yacni diintay ku khayaameen wey fakhaanataahumaa way khayaameen falam yugniyaa waxba kama ayna deeqin labadii nebi canhumaa labadii haween xaggoodii min allaahi alle xaggiisa shay-an shayna kama ayna deeqin inuu nebi qabay waxba umayna tarin aniga nebi baa ay qaba waxba umayna tarin maadaamay gaala yihiin wa qiila waxaa lagu yidhi udkhulaa gala labayow haween annaara naarta maca addaakhiliina kuwa galaya macooda la gala wadaraba allaahu alla wuxuu yeelay ama wadaraba wuxuu dhigay allaahu alle mathalan tusaale liladiina u sugnaaday kuwii aamanuu alla rumeeyey imra'ata fircawna xaaskii fircoon baa tusaale laga dhigay waa ruux wanaagsan oo la nool gaal la nool wey kuwii horena maxay ahayn ruux xun oo ruux fiican la nool bal nebi la nool wey nebi la nool wadaraba wuxuu yeelay allaahu alle mathalan tusaale liladiina u sugnaaday kuwii aamanuu alla rumeeyey imra'ata fircawna xaaskii fircoon waa saariyata binti musaaxim id wakhti qaalad ay tidhi rabbi rabbigayow ibni lii iidhis cindaka agtaada baytan guri filjannati jannada iiga dhis wanajinii igana badbaadi min fircawna fircoon wa camalihi iyo camalkiisa camalkiisa maaragtay camalka eelnaarku samaynayo ilaahu iga badbaadi wanajinii iga badbaadi min alqowmi aalimiina qawmka aalimiintana ilahu iga badbaadi wa maryama tan waxa weeye tusaale uma aha iyadu inay la noolayd dad xun inay la noolayd maryama uma aha tusaale xun wa maryama maryamana tusaalo alla ka dhigay ibnata cimraana ee ina cimraan ahayd allatii ti axsanat ilaalisay farjaa farjigeedii ilaalisay fanafakhnaa oo aan ku afuufnay fiihi diriceeda jeebkiisa aan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdayada oo wasadaqad rumaysay bikelimaati rabbihaa kelimaadkii rabbigeed axkaamtii iyo wixii ku saabsanaa wiilkaa yar dhammaanteed waa rumaysay qisadana waa tan maaragtay suuratu maryam marka hore ilaahay bay ka magan gashay ya waxaan u idin buuri ahaba laki ghulaaman zakiya ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana mani baa laynaga abuuray bal fiirso mani baa laynaga abuuray nebiyullaahi aadamna aabala-aan iyo hooyala-aan baa la abuuray dhoobaa laga abuuray nebiyullaahi ciisana aabala-aan baa la abuuray aabala-aan baa la abuuray ilaahay hadduu doono hawadaas wuxuu doono ka samaynay isaga awooddiisu xad ma laha ilahi subxaana wa tacaala wa kaanat wasadaqat waxay rumaysay bikelimaati rabbihaa kelimadihii rabbigeed wa kutubihii iyo kutubtiisii wa kaanat waxay ahayd min alqaanitiina kuwa alla ateecaba ahayd hal mar baan saa u dulmaraya oo aanaan waxba sheegin laakiin yaa ayuha nabiyu nebiyow lima maxaybaad tuxarimu isaga xarimaysaa maakii axalla allaahu alla kuu xalaaleeyey laka adiga tabtaqii adiga oo ku dooni mardaata aswaajika xaasaskaaga raalli aashooda wallaahu alle hafuurun waa kii dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan qad farada wuu caddeeyey wuu jideeyey wuu idin sharciyeeyey allaahu alle lakum idinka taxillata aymaanikum xalaal noqoshada dhaarihiinnii wallaahu alle mowlaakum waa hiiliyihiinnii wallaahu alle alcaliimu waa kii cilmiga badnaa alxakiimu ee falka sanaa waid wakhti ka sheekee asara uu ku siraystay annebiyu nebigu ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood xadiidan war falammaa goortii nabba'ad ay sheegtay bihii warkii waadharahu allaahu alla u muujiyey calayhi nebiga korkiisii u muujiyey carafa uu garansiiyey nebigu bacdahu warkii badhkiisii wa acrada uu ka qariyey can bacdin badhkii kale falammaa goortii nabba'a uu sheegay haa uu u sheegay gabadhii bihii warkii uu sheegay qaalat waxay tidhi xaaskii man keebaa anba'aka kuu sheegay haadaa warkan qaala wuxuu yidhi nebigu nabba'anii waxaa ii sheegay alcaliimu kii cilmiga badnaa een waxba ka qarsoonayn alkhabiiru ee xogogaalkaa in tatuubaa haddaad toobad keentaan labadiinnu ilallaahi alla u toobad keentaan faqad saqad way weecatay quluubukumaa qalbiyadiinnii wain tadaaharaa haddaad isu kaalmaysataan calayhi nebiga korkiisa inaad dhibtaan iyo wuxuuna raalli kaha inaad ula timaadaanna fa ina allaaha alle huwa isaga mowlaahu mowlihiisii iyo hiilihiisiya wa jibriilu jibriil baa hiilihiisiya wa saalixu lmu'miniina iyo mu'miniinta wanaagsan waalmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa kadib dahiirun way kaalmaynayaan casaa wuxuu mudan yahay rabbuhu rabbigii in طallaqakunna hadduu idin furo an yubdilahu inuu ugu bedelo aswaajan xaasas khayran ka khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan muslimaatin oo hogaansamayaal ah mu'minaatin oo iimaan oo iimaanku biyo dhigay qaanitaatin oo alla adeecid badan taa'ibaatin toobadkeen badan caabidaatin cibaado badan saa'ixaatin soon badan tayibaatin oo oo garooba waa bakaaran ama bikrooyina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliyo rasuulkiisa rumeeyeyow quu ka dhowra anfusakum naftiinna wa ahliikum iyo ehelkiinna naaran naar ka badbaadiya waquuduhaa uu shidaalkeedu yahay annaasu dad waalxijaaratu iyo dhagxaan calayhaa korkeeda u yihiin malaa'ikatun malaa'ig khilaadun qalqallafsan oo qalbi adag shidaadun oo adadag oo xoog badan laa yacsuuna oon caasiyaynin allaaha alle maakii amarahum uu amro oo wayafcaluuna samaynaya maakii yu'maruuna la amro yaa ayuha aladiina kafaruu kuwii alliya rasuulkiisa ka gaaloobayow laa tactadiruu ha cuduru daaranina alyowma maanta inamaa wax kalaba maahee tujsowna waxaa laydinku abaalmarin maakii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuu camalfala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya rasuulkiisa rumeeyeyow tuubuu u toobadkeena ilallaahi alle towbatan towbad nasuuxan oo xareed ah oo saafiya oo badhaxla casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin an yukafira inuu idiin dhaafo cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaayaashiinnii wayudkhilakum inuu idin geliyo jannaatin jannooyin tajri ay roori min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal yowma maalin laa yukhsi illaahu alla uuna hoojinaynin annabiya nebiga waaladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey nebiga macahu ela jirankiisaa nuuruhum nuurkoodu yascaa wuxuu socon bayna aydiihim hortooda wa biaymaanihim iyo midigtooda yaquuluuna waxay odhan rabbanaa rabbigayow atmim noo dhammaystir lanaa annaga nuuranaa nuurkayaga wakfir noo dembi dhaaf lanaa annaga innaka adigu calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun kii awoodaa tahay yaa ayuha nebiyu nebiyow jaahid la dagaalan oo la jihaad alkufaara gaalada hub iyo xujo kula dagaalan waalmunaafiqiina iyo munaafiqiintana xujo kula dagaalan waqlud ku adkow calayhim korkooda wama'waahum hooygoodu wuxuu noqon jahannamu jahannama wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaado daraba wuxuu yeelay daraba wuxuu caddeeyey ama daraba wuxuu ka dhigay allaahu alle mahalan tusaale liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin xaaskii nuux wamra'ata luudin iyo xaaskii nebi luud kaanataa waxay ahaayeen taxta cabdayni laba addoon hoostoodii min cibaadinaa oo addoommadayadii ka mida saalixayni oo wawanaagsan fakhaanataahumaa diintii bay ku khayaameen falam yuqniyaa waxba uma ayna tarin labadii nebi canhumaa xaggooda min allaahi alle xaggiisa shay-an shayna ugama ayna tarin wa qiila waxaa la yidhi udkhulaa gala annaara naar maca addaakhiliina kuwa gelaya macooda wa daraba wuxuu ka dhigay allaahu alle mahalan tusaale liladiina kuwii u sugnaaday aamanuu alla rumeeyey imra'ata fircawna xaaskii fircoon id wakhti qaalad ay tidhi rabbi rabbigayow ibni lii ii dhis cindaka agtaada baytan guri filjannati jannada dhexdiisa oo wanajini iiga badbaadi rabbigayow min fircawna fircoon iyo wa camalihi camalkiisa wanajini iiga badbaadi rabbigayow min alqowmi aldaalimiina qowmka daalimiinta iga badbaadi wa maryama maryama ibnata cimraana allatii ti axsanat ilaalisay farjahaa farjigeedii oo fanafakhnaa aan ku afuufnay fii hijaabkeeda dhexdeeda aan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdayada wasadaqad oo rumaysay bikalimaati rabbiha axkaamtii iyo shareecadii rabbigeed wa kutubihii iyo kutubtii oo wakaanad ahayd min alqaanitiina kuwa alla ateeca jasakum allahu khayra